maamulka degmada balcad iyo hay-adda bergof ayaa daahfuray tababar ku saabsan xalinta khilaafaadka iyo saameynta isbedelka cimilada tababarkan ayaa waxaa loo qabtay odayaal culimo iyo ururada bulshada rayidka degmada balcad ugaas maxamed weli oo kamid ah xubnaha nabadeynta hirshabeelle ayaa ka waramaya hadafka laga leeyahay tababarkan
haddii aan usoo daadago marti sharafta maamulka degmada balcad waktigooda noo hulay sharaf iyo cido iyo wanaagna noo sameeyo inay shirkan kasoo qayb galaan shirka waxaa maalgelinayso amba mas-uul ka ah hay-adda bargof oo germany ka socota taabangelinteedana waxaa mas-uul ka ah degmada balcad iyo i b m ta balcad ka shaqayso sida haddaba aada arkaysaan wiilasha iyo gabdhaha taagan walaalada iyo dukumentiya gacanta idinkuga hayo waxayna diyaar u yihiin wixii ay soo barteen inay idin soo gudbiyaan idinkana waxaa idinka sugay inaad wixii la baray ama waxay idinla sheegay inaad dib dalkiina iyo dadkiina iyo deegaankiina iyo goobihii iskuulaadka aada ka timideen aada dib ugu celiseen shirka iyo furitaanka maanta siminaarkana ma aha siminaarada hore aad arki jirteen ma aha midaa uliyiin aa maqasheen ma aha mid oo maanta iyo bilow iyo wax idinku eg siminaarkan wuxuu soconayaa saddex bilood ilaa iyo lix biloodoo soconaya iskuul kastana waxaa laga rabaa bishii toban maalmood in la soo kormeelo macallimiintiisa iyo ardadiisana inay warbixin ay kasoo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee degmada balcad sheekh axmed oo wadaad ayaa sheegay inuu muhiim yahay tababarkan waxa uuna ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan maadaama ciwaanka oo la doortay uu yahay khilaafka iyo nabadda nabadeynta iyo isbedelada cimilada iyo dib ukobashada waa ciwaan aada iyo aada u fiican waaye si looga hadlo dhibaatooyinka ragaadiyey khilaafaadka inta badan ka jiro soomaaliya in wax badan laga faa'iidaysto maadaama hay-adda barg of germany degmada balcad iyo deegaanka hirshabeelle ee in badan wax badan ka soo qabatay waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin si kastaba tababarkan ayaa socon doona muddo saddex bil ah kaasoo ka qaybgalayaasha lagu bari doono habka xalinta khilaafaadyada